runtii dagaalka beelaha oo ay beeluhu ay dagaalamaan annagu waxaan u aragnaa beelaha wax dhibaataha u dhex yaal ma jiraan beelaha dhibaatada dhex taal waa dhibaato lagu carqaladaynayo dagaalka shabaabka aan kula jirno mar alle markaan abaabul samayno oo aan dagaal qaadno oo aan guulo ka gaarno gadaal baa laga soo wareeganaya dad baa ka shaqeeya qabaa'ilkii ayaa waxaan jirin dhexdooda dagaal ayaa la dhigayaa waxaa hadda runtii laba laba degaan ayaan hadda nabadeyn ka wadnaa maantadaas hadda aan kula hadlaayo odayaal iyo ciidanka qalabka sida iyo ciidanka degaanka iyo culamaa udiin ayaa waxay ku baxeen degaanka muxuu udhexeeya matabaan iyo maxaas oo hadda dagaal ka jiray dagaalkaas runtii aada noo dhibay odayaasha labada dhinacba waa u sheegnay waa ka warqabaan dareenkeenna waa ognahay dagaalkaasu ma aha dagaal beeleed waa dagaal lagu carqaladaynaayo jihaadka aan ku jirno oo aan shabaabka oga xoreynayno mar kasta oo aan abaabul aan samayno waa la socotaan wixii ka dhacay maxaas waa la socotaan wixii ka dhacay mukukuri waa la socotaan deegaanada kale wixii ka dhacay mar alla markii guulo laga gaaro shabaabkaba gadaal baa muxuu ahay yaa laga abaabulaa qabaa'ilka cillado aan jirin iyo dhiig horoon jirin iyo wax laysku haystay iyo cuqdo hore ayaa lasoo lasoo lasoo ayaa lasoo nooleeyaa arrintaas aaday muxuu ahay annaga noogu muuqataa odayaashuna hadda waa nala fahamsan yihiin maanta odayaashii baxay oo ka baxay deegaanka maxaas oo ka baxay deegaanka beledweyne oo kasoo baxay deegaanka matabaan guutada konton iyo labaad oo iyadana aan kala dhex dhigayno runtii deegaanada waa in nabad laga sameeya si shabaabka looga adkaado shabaabka sidiisaba laba laba laba arrimood unbaa looga looga adkaa karaa oo laysku biiriyey in deegaanada shabaabku dhex joogo ama lagu dagaalamayo dadka deegaanka degano ay qayb ka noqdaan dagaalka arrintaas abaabul xoog lahaan ka wadnaa dhaqanka iyo wadaadada iyo culimmada iyo bulshada dhinacyadeeda oo kale oo fara badan abaabulaan ka wadnaa iyo abaabul ciidan labadaasoo iswata ayaa looga guuleysan karaa shabaabka labadaasna waa wadnaa in sha allahu tacaala waqtiga ugu dhaqsaha badanna isbedel xoog lah arrintaas laga